madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qorqoor ayaa shacabka galmudug ugu baaqay inay si dhab ah uga shaqeeyaan nabadda wadajirka iyo horumarka deegaanadooda madaxweynaha ayaa sheegay in ahmiyad gaar ah ay leedahay in la dhiirigeliyo shirarka dib heshiisiinta in qof waliba uu door ka qaato sidii bulshada loo heshiisiin lahaa baaqan ayuu madaxweynaha jeediyey isagoo ka hadlayay munaasabadda furitaanka shirka nabadeynta beelo walaala ah oo magaalada dhuusamareeb ka furmay dadka laba shay unbay ka tagaan qofna shar iyo dhibaato uu ka teliyey uu ka tagaa oo laga oo laga sheekeeyaa qofna wanaag iyo maslaxo dhinacyo badan ayay ku timaadaa maslaxadiiyo dhinacay doonta ha ahaatee ayuu ka tagaa waxaa la yidhahdaa sheeg sheegka qofka xumaanta ka tegey dhib unbay u siyaadisaa iyo barqaati fur in lagu sii barqaati furo sheeg sheegka qofka wanaagga ka tegeyna waa u socotaa oo ajarkeedii u leeyahy wax fiican buu sameeyey wax fiican buu nabad buu ka taliyey waxaasuu ka uu sameeyey intaasi waxbay u gashaa marka arrintan maanta waa arrin caqibo iyo cirib dambe oo ay leedahay qof walba ku reebi doonta mid wanaag oo aqradiisa iyo adduunkiisa inta uu jooga labada waxtarta iyo mid xumaan oo aakhirana uu adduunyada ku dhibtooda aakhirana canqaab iyo cara alla uu ku helo saa darteed waxaan ka codsanaynaa salaadiinta iyo odayaasha iyo dadka maanta halkaa fadhiya ee samajeclaha ah ee mas-uuliyadda dadkaas walaalaha ah odayaashoodii ah inay khayr iyo wanaag uga taliyaan waa u soo uga taliyeene xogaaga iyadoo mararka qaarkood yimaada oo iska dhicinta iyo iska difaacidda ah in la yska daayo hadalka uu madaxweynaha galmudug ka jeediyey munaasabadda furitaanka shirka nabadeynta ee dhuusamareeb ka furmay ayaa ku soo aadaya iyadoo sanadihii u dambeeyey iyo colaad ka jirtay qeybo ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada galmudug